yeremiya cudubka labaatan iyo toddobaad bilowgii boqornimadii yaxoyaqiim ina yosayax oo boqor ka ahaa dalka yahuudda ayaa ereyganu yeremiya xagga rabbiga ugu yimid isagoo leh rabbigu wuxuu igu leeyahay waxaad samaysataa xarko iyo xarqood oo waxaad kor saartaa qoortaada oo waxaad iyaga ugu sii dhiibtaa boqorka dalka edom iyo boqorka dalka mo'aab iyo boqorka reer camon iyo boqorka turos iyo boqorka sidom gacanta wargeeyayaasha yerusalem ugu yimid boqorka dalka yahuuda oo sidqiyah ah oo waxaad iyaga ku amartaa inay sayidyadooda ku yidhaahdaan rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay waxaad sayidyadiinna ku tidhahdaan anigu dhulka iyo dadka iyo xayawaanka dhulka joogaba waxaan ku sameeyey hooggayga weyn iyo gacantayda fidsan oo waxaan siiya kii ilaa quman oo haatan dalalkan oo dhan waxaan siiyey addoonkayga nebukadnesar oo ah boqorka baabilon oo weliba xayawaanka duurkana isagaan siiyey inay u adeegaan oo qorumaha oo dhammuna way u wada adeegi doonaan isaga iyo wiilkiisa iyo wiilka wiilkiisa ilaa wakhtiga dalkiisu yimaado oo dabadeedna qurumo badan iyo boqorro waaweyn ayaa isaga addoonsan doona oo rabbigu wuxuu leeyahay quruntii iyo boqortooyadii aan u adeegin nebukadnesar oo ah boqorka baabilon oo diiday inay qoortooda ka hoos mariyaan xarqoodka boqorka baabilon quruntaas waxaan ku ciqaabi doonaa seef iyo abaar iyo belaayo ilaa aan iyaga gacantiisa ku baabi'iyo haddaba idinkuinnaba ha maqlina nebiyadiinna iyo waxsheegyadiinna iyo iyo riyolowyadiinna iyo faliyayaashiinna amase xataa saaxirintiinna ee idinku yidhaahda idinku uma aad adeegi doontaan boqorka baabilon waayo ben bay idinku sii sheegaan si ay dalkiinna idinkaga fogeeyaan oo aan anigu dibadda idinku kaxeeyo oo aad u haligmataan aawadeed laakiinse rabbiga wuxuu leeyahay quruntii qoorteeda ka hoos marisa xarqodka boqorka baabilon inay isaga u adeegto aawadeed taas dalkeedan ku dayn doonaa oo beraheeday sii fali doontaa wayna sii deganaan doontaa weliba ereyadan oo dhanna waan kula hadli sidqiya oo ah boqorka dalka yahuudda oo waxaan ku yidhi qoortiinna ka hoos mariya xarqoodka boqorka baabilon oo u adeega isaga iyo dadkiisa oo saas ku noolaada oo bal maxaad adiga iyo dadkaaguba seefta iyo abaarta iyo balaayada ugu dhimanaysaan sida rabbiga ugu hadlay quruntii aan u adeegin boqorka baabilon innaba ha maqlina nebiyada idinka hadla ee leh uma aad adeegi doontaan boqorka baabilon waayo iyagu ben bay idiin sii sheegaan maxaa yeelay rabbigu wuxuu leeyahay anigu sooma aan dirin laakiinse ben bay magacayga ku sii sheegaan si aan idin eryo oo aad u haligmataan idinka iyo nebiyada wax idiin sii sheegaba oo weliba wadaaddada iyo dadkan oo dhanba waan la hadlay oo waxaan ku yidhi rabbiga wuxuu leeyahay innaba ha maqlina ereyadii nebiyadiinna wax idiin sii sheega oo idinku yidhaahda bal ogaada weelashii guriga rabbiga mar dhow baa baabilon laga soo celin doonaa waayo iyagu ben bay idiin sii sheegaan iyaga ha maqlina boqorka baabilon u adeega oo saas ku noolaada waayo bal maxay magaaladani cidlo u noqonaysaa laakiinse iyagu hadday nebiyo yihiin iyo haddii ereygii rabbiga uu iyaga la jiro haatan rabbiga ciidamada ha ka baryeen in weelasha ku hadhay guriga rabbiga iyo guriga boqorka dalka yahuudda ah iyo yerusalem gudaheeduba ayaan babulon tegin waayo rabbiga ciidamadu wuxuu ka leeyahay tirarka iyo barkedda iyo saldhigyada iyo weelasha magaaladan ku hadhay oo uusan nebukadnesar oo ah boqorka babulon qaadan markuu maxaabiis ahaanta u kahaysta boqorka dalka yahuudda ah oo ahaa yekonyax ina yehoyaqiim iyo saraakiishi dadka yahuudda ah iyo reer yerusalemba oo intuu yerusalem ka kaxistay uu babilon la tegey rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu ka leeyahay weelasha ku hadhay guriga rabbiga iyo guriga boqolka dalka yahuudda ah iyo yerusalemba rabbiga wuxuu leeyahay iyaga waxaa loo qaadan doonaa babulon oo halkaasay ooli doonaan ilaa maalinta aan soo booqan doono oo dabadeedna waan soo qaadi doonaa oo meeshan baan ku soo celin doonaa